asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinta murtada maanta ee aan sida joogtada bal afka hooyo uga soo dhurno midaanan maantana waa tu ka mid a saddexleydeennii aan caanka ku ahayn xagga afka hooyo ay ka soo gundhiyeen dadkii waxgaradka ahaa hadday tahay annagan hadlayna ama kuwii naga horreeyey intaba waana xubinta maanta xubinta beri xubinta beri dambe iyo xubinta haddii eebbe eedmahayo inta afkanu jiro jiraysa idamka eebe waana xubinta murtada maanta ay meehaha farada badan ku samaysa howlo fara badan middan maantana waxay ina leedahay waxaa la yidhi saddex qariskooda alle unbaa og saddex qariskooda alle unbaa og ee cid kale oo ogaan kartaay ma jirto saddexdaasu waa saddexdee waa saddexdan foodda inugu soo haysaa waana qaris dhuleed qaris dhuleed dhigaal dumar iyo dhagar maamul saddexdaas baa qariskooda alle ayaa og marka lagu leeyahay qaris waa sir haddaad qaris maqasho qaris wax la qariyey oo la daboolay wey erayga sir carabigu ka imaaday waana carabi waa haddii eebedma maadaamkaasu carabi yahay keenna waxaa la dhahaa qaris qolada baadhana waxaa la dhahaa wardoon qaris iyo wardoon ama warawarayn saasaa la dhahaa warwaraynta hayadaha warwarayntaoo kalea la dhihi markii hayadaha laga hadlaayo dabagalka ama hayadaha qarisyada laftoodu siraha qariya ama baada markii laga hadlaayo maarata qarisyada raadiya waa qaris qariska saasaa loo isticmaalahayaa marka waxaa weeye waxaa la yidhi saddex qariskooda alle unbaa og cid kale oo ogaan kartaaye ma jirto saddexdan qariskooda muxuu yahay marka ka u horreeyaay waa qaris dhuleed waa qaris dhuleed waa dhulka iyo waxyaalaha ku qarsoon iyo siraha ku duugan isaga dhexdiisa alle unbaa og cid kale ogaan kartaa ma jirto sababtoo ah dhulka suu daliiga u yahay ee boor uga kacahayo ee uu gabaahiire u yahay ee siiga uga duulayso ayaa bahal roobahoo mahiigaan ku masaxaya markii mahiigaanku helo ee uu ku masaxo ama uu daadka ka jiido ama haddii eebba idmahayo daadku muluciyeeyo ee uu digada ka xaadho ee mirtu hesho ama hiraabkoygu ku jiido ayuu wuxuu soo saarayaa wax aynaan shaqaba ku lahayn oo aad la yaabayso haddii ilahay kuusoo ogada tuurfaahista dharjada haddii ilaahay idmahay qaaqada waxyaalaha la yaab kale xarga xarkoodka xarg madowda dufnoodka waxa aan caadigaba ahayna dhulka ka soo baxahay ayaad la yaabaysaa waxaasoo midho ah xilliga jiilaalka lama arkayn haddana markii roobku daayay dhammaan doog unbaa soo wada booday xageebu ka soo booday dee isagay ku qarsoon tahay oo waa qaris dhuleed waa siraha dhulka ilaahay ku keydiyey ayay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa qaris dhuleed taa alle unbaa og waa midda labaade waa dhigaal dumar dumarka iyo waxyaalaha kaydka u ah ama ay caloosha dhigteen ama ay haddii ilaahay ku idma ay guriga dhigteen ama ay xaseeyeen ama ay sir ahay qariyeen ama qarisea u daboolan alle unbaa og rag baa u imaanaya markaasay weel halkaas ku xidxidhnaa oo aad moodaysa weel waa hore meesha laysaga xidxidhay ayay soo dhufanaysaa markaase waxay ka soo dhuraysaa oodkac iyo miid ilaahay oo aadan adigu ogeynba xilli ay meesha ku kaydisay waa qaris dumar saad u leedahay maaragtay islaanta maxaa si kaa wariyaashow way goosatay ayaa lagu leeyahy islaantaadi waa wallac marka lafteeda waa qaris haddii la kuusoo ogolyahay waa dhigaal dumar oo waxyaalaha haweenka u kaydsan ayay ka mid tahayo lama ogaan kara kaydka dumarkana waa qayb labaad waa qayb saddexaadeh oo haddii la kuusoo ogolyahay waa dhagar maamul waa maamullada iyo musuqmaasuqooda xatooyadooda dhagaraha ay dabaan waa maamullada aan ku shaqaynayn diinta islaamka ee aan xukun islaam shaqo ku lahayn kuwa aan ka hadlayno maamullada noocaasana dhibaatooyinka ay geystaan iyo waxyaalaha ay qarinhayaan alle unbaa og waxaa la yidhi saddex qariskooda alle unbaa og waa qaris dhuleed dhigaal dumar iyo dhagar maamul saddexdaasba alle unbaa og mahmaada maantaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta waxaa la yidhi balaayo waa tii inteeda la eg balaayo waa tii inteeda la eg